jamaal yuusuf daroor waxaan ku sugannahay xaflad caawa dee lagu furayo xafiis somalilan ku yeelanayso washington bal xafiiskan iyo xafladdan aa usoo qaban qaabiseen waxa ay ka tarjumayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta aada iyo aad baan u salaamaya dhammaan dadka dhegaysanaya iyo dadka aan guddigan ku guda jirno somalilan community aan ka asaasnay washington d c oo ay ka mid yihiin kaltuun kaltuun ciise iyo ganeja kawaaje iyo maxamed xariir waxaan aada iyo aada u salaamaya alsoo dadkii nala qabanqabeeyey ee gacanta iyo dhaqaalahaba ka geystay inuu hirgalo communitygan cusub aan ka sameynayno halkan washington d c communitygan hadda aan bilownay waa community u turjumaya ama matelaya somaliland communityga degan areadan virginia washington d c iyo maryland marka communitygan wuxuu ashir ku salaysan yahay in ay laga in uu hirgeliyo sida reer somaliland degan areadani ay meel ugu wada adeegaan oo waxyaalaha yarar ay ugu ku qabsadaan waan arkaayo dad badan oo kala duwan oo meelo kala duwan isaga kala yimi ayaa caawa xafladan jooga oo de gobollo kala duwan oo maraykanka ah marka waxa ugu weyn ee xafiiskan ay ka filan karaan dadka goobtan jooga ama dadka dhegaysanaya reer somaliland dalkan maraykanka kusugan muxuu yahay horta runtii xafiiskan waa xafiiskii ugu horeeyey ee somaliland ee hirgala maraykanka way jiraan meelooyin lagu hadalhayaa laakiin xafiiskan xafiiska ugu horeeyu noqon doonaa marka kolley dhiirranaan aada u weyn ayuu usoo jiiday oo dad badan oo xitaa isjeedada kale nooga yimi ayaa waxay soo jiidatay unityga hadda somaliland communitygu ay sameeyeen iyo siday u teeragaraynayaan inay iskugu yimaadaan oo codkooda oo mid u wada noqdo waan gartay marka meelaha aad isleedihiin allaeli halkaasaa loo baahnaa waa in xafiiskani xoogga saaraa waayo waayo kala duwan ayaa dadka soomaalida ah ee wadamada galbeedka gaar ahaan maraykan ku sugani gaar ahaan somalilan aad sheegteen inaa matelaysaan kasoo jeeda ay ku sugan yihiin maxaa isleedihiin xoogga saara ma dhinaca siyaasadda mise waxaad doonaysaan xitaa dhinacyada kala duwan ee arrimaha bulshada laftigooda inaad xoogga saartaan walaa horta de communitygan aan aasaasnay waxaa leedahay community adduunyada oo dhan dadkan marayka jooga o dhanna way leeyihiin somalilantan un baanan weli ku yeelan laakiin communityga basically wuxuu sameeyaa wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha guud ee u gaarka ah dadka halkan degan reer somaliland hadday yihiin ciyaalka hadday yihiin dadka waaweyn hadday yihiin arrimaheeda kale ee arrimooyin aada u badan oo runtii dee community u baahan yihiin marka communitygan wuxuu ka shaqeyn doonaa community ku salaysan maaha siyaasad tan maraykanka amata somaliland waa community un halkan iyo arrimiheen gaarka ah ee washington d c dadka degan ay ay iyagu arrimahooda ku fushanayaan aad baad masantahay kaasi wuxuu ahaa jamaal yuusuf dharoor oo kamida mas-uuliyiinta xafiiska somalilan oo caawa xafladiisa loo jooga qaar kamida dadka kasoo qaybgalay gaar ahaan gobolada kale kasoo safray ee xafladan caawa jooga bal magacaaga marka hore magacayga waxaa la idhahdaa axmed jaam maxamed xaaji waxaan ka imid new england lixda gobol laisku yidhaahdo ilaa new york aad baan ugu faraxsan inaan kasoo qayb galo xafladan because waa markii ugu horreysay xafiis washington aan ku yeelano community wag somaliland xafiiskaas oo aan hubo inuu waxyaabo badan ka tari doono bulshada
waan gartay marka bal meel dheer baad ka timo safar oad soo gasho waan ku arkaa maxaad adigu hadafkaaad u timaadeen halkan ama aad rajeynaysaan marka xafiiskaan imanaysa muxuu ahaa wallaahi ugu horreyn wuxuu ahaa horta marka ugu horreysa inaan walalahayaa la qaadano farxadda annaguna anagoo aada ugu faraxsan xafiiska aanu kasoo qayb galno lana qaadano walalahayaga kale farxadda iyadaa habeenka caawo dhacaysa aynu dhex taaganahay ayaa ugu muhiimsanayd iyo markii ugu horsaan maqlada xafiiska communityga somalilan oo dimuqrasia ka turjumaya ummadda somalilan degan reer noolad america codkooda iyo danahooda iyo hawlahooda uga shaqeyn doona aanu yeelno amaan maqlo ay tahay caawa deegaankaad ka timi oo kale isaga iga waran ma jiraan isku xidhnaan dhinaca bulshada ah oo aad idinka dhinaceyna ku leedihiin ama cod midaysan absolutely waa jiraa waa leenahay ilaa new york connecticut boston maine waa leenahay ha somaliland isku xidhan ama community isku xidhan inkastoo aanaan sidan oo kale de u furin weli xafiiskii oo kan aanu jeclay inu nooba noqdo hirku waa dharkaan isugu iman doonno waa isku xidhanna waa isugno de waxaan halkan ku nimi waa isku xidhnaanshaha ilaa halkaa magaranaysaa washington d c aanu ku nimi waa isku xidhnaanshaha su-aasha ugu dambeysa haddaan kaa dhigo dad badan baa caawada goobta joogay bal dadka weliba meelaha kale ka yimaada ayaa wax qiimin kara dadkaad goobtan kula kulantay ma reer virginia ama washington iyo maryland intaas ku xidhan ba mise meelo kala duwan dad ka yimin ood ku aragtay horta dadka waa la kulmay badankooda ilaa fanaan ilaa haddii eeba ku roon yahay dadka bulshada ah ee kasoo qayb galay iskaga yimi meelaha fogfog reer virginia maaha meel walba waa la isaga yimi oo ah north america ilaa canada marka maraykan ba laga tago ilaa canada xitaa laga yimi oo looga yimi garanaysaa habeenkan caawa farxadda inaanu kala qayb qaadano ama laga wada qayb qaato walaalaheena caawa halkan yani hawsha weyn qabtay meel kasta waa la isaga yimi aada ud mahadsantahay